bismillaahi raxmaan raxiim dhegeystayaal qodobada wararka galabna idaacadda warsan maybaa ku mid ah xisbiyada koonfur galbeed oo ku hadleen xanibaadii laka sameeyay xafiisyadii koranka howla ku dareemaha qiimaha qudaarta la shalgaado suuqyada magaalada baydhabo ciidamo gadoodsan oo haweerari idda gudoomiyaha gobolka bakool ra-iisul wasaare kheyre oo mardhow magacaabiya sida wasiira qaraha khasaarihiisidii oo ku dhiyay magaalada muqdisho kacdoon ku dhan ah dilalka soomaalida oo ku bilowdeen maraykanka dil ku dhiyay magaalada muqdisho oo faahfaahinaha ku bahayana ka ku mid ee golaha wasiirada soomaaliya oo daawada langudbi akhbaaraadka binaankana mayba ku mid ahay ciidamada jenaraal haftar oo dhowr jiha ku galaya magaalada tribole iyo weliba benyamin yetinaw oo sheegay haddii markale landoorada antiisa widowa deegaaminta daanta galbeeda kumanaan shacabeh oo hanaska bambeen wadooyinka weyn ee magaalada berling iyo oona ku mid araadiyaan qiimaha kirida idoo oo qaaliyoobi
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
warkaasi oo faahfaahsan may baan tan ku jeediyaya waryaagana maxamuud cali cabdulaahi
eediyadaan mahadsanta abdikariin jakarta koronka howla ku dareemahaya qiimaha qudaarta ee suuga magaalada baydhabo abdikariin jakarta ayaan infaahfaahaya qodobkana
isbedel dhindhiga qiimo kororka ee yakakooy qudaarta noocyadii shal duwan suuqyada qudaarta lakagadow ee magaalada baydhaba mayba gaaliyoobaya qudaarta noocyadii shal duwan sida nyaanyada ee baradhaga iyo weliba liimo bambeelmada maxamed cali cabdi oo ku mid a ganacsatada qudaarta ka gadaasa magaalada baydhaba iyo idaacadda warsan aan sharaxi walaasheeni sababta aan qaaliyoobti qudaarta noocyadii shal duwana qudaarta bayba gadaan sida basaloo kale iyo baradhada iyo adeegyada kale oo la isticmaalo qudaarta noocyada shal duwan wayba gadaan nyaanyada oo kale gadaan qaraha gadaan boora gadaan ayu nooc qudaarta dhan gadaan kulli muddooyinkan kala dambeey sicirbarra qoyta qudaartiya dhan haddii ata basalla haddii ata baradhada nyaanyada oo kale webiyaalka oo meel dheeraay gobolada dalka oo biyilaanus dhiidi daraadatea qiimaha qudaarta kulli quraanka badanaa miba ninqoysa gobolka geda oo kale sida luuq oo kale shabeellada hoose afgooy iyo laay qoryooley ilaa iyo gobolka shabeellaha liimadaha muddooyinka gadambeey hata soonka hadhow ilaa ilaa soonka caadi hooliya dareeras hata liimaha gotiba loor ahaan mayn gadaa kintaal adan gadaa kintaalkii way waaye shanbool konton shanbolol xabadiyan way waa todoba kun adan kintaalkii uma higahu gadan baawur leh asaaradan may leedahay kintaalkii way waaye saddex bool konton kintaalka basala kow soo hilinyaada abir kilowaad leyo kilowaad walala walisanayo dalkin gabay laakiin kiiladii aadi jabnadii kiiladii way waaye adag tumi oo afartan shilin waa nus doolar iyo osan badanaa webiyaalka intii biilaan hasaamayti qiimisha qur-aanka ayaadna xataa muddooyinka kadambeeyey dardar hoogle ee kasoo taqayma qudaarta kulli ayano qudaarta qiimo kororka ka kooy qudaarta iyo maybaha ka beegamay xillo jiilaalka dabadheeraday biilaangee dambahaasna ku darta magaalada taasi oo saameyn eedan xoogan kualatiya beeralayda qeybo jeeshal duunga aan qudaarta lah ku gooyawa
xisbiyada koonfur galbeed ayoo ku hadleen xanibaada lahasaari hafiisyada iyo ku furdi lahaayeen deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha iyo weliba iyo dhowaan yaasaartaya warqadya garoojiyasi ilaa amar dambe intiyo waad dhaqdhaqaaqya iyo subii korna xisbiyada siyaasadeed oo fadaya intiyo hafiisyo ku furdana deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya hatab warqadaasiitiya kubatii wasaaradda arrimaha gudaha ee xisbiyada nidaamka iyo sharciga hamari oo laaliisgareeya oyo fadayanga intiyo hafiisyo ku furdanga deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya lindiidi seen aragaayanga saliimo sheekh sheeb waliba iyo kumidata hogahayaha kookumida xisbiyada aseyti amuuraha gudaha ee xisbiga laka magacaawowa xisbiga shacabka soomaaliyeed waliba iyo ku hadalaase warqada aseyti hasaartay wasaaradda arrimaha gudaha warqada aragi maadaama qoraalsheesa fayla oo manin fahmaana laakiin intaana ku fahmiya maxay tahayni oo xisbiyada dhaqdhaqaaqa oo yeelan wajiis macnaha anu magaalada sudilaaw saliimo sheekh shacaab oo xisbiga ayaa shacabka soomaaliyeed mid ahaa oo ahaa odayo arrimaha gudaha xisbiga ana ahaa kolay warqadaas aragii maadaama warqad xafiis wasiirha kubad yeeta laakiin micnaha oo lanlijeeda ma fahmi karaan xisbi oo xisbi siyaasadeed oo wadanka ku jaro oo dowlada laha ansixiyey guddiga doorashooyinka kubad iyo wasaarad xisbi oo shahaadadiis wadado oo diiwaan galsay shuruudihii lanka kala galay hamari oo micnaha shahaadadiis laha siiyey oo dhaqdhaqaaq iyo hoolo iyo lagu sabaqaya hartana waliya oo sigaar isteedka lankurojihaaga mafahma korkomarkaaskubaysharacadwaliyamlijadsunhishadhinaga kala yeedo hadlijee sii wadadiya waliba iyo ku hadalaase ka isbi ahaan oon diiwaan galanaya oo aana la eri waa dhaqdhaqaaqye masuubiyo kortanga walaahi unaka xisbi ahaan mabaan aragaanay walo caqabadkee oo siyaasada mise kala horumarka umata waayo walaa oo hata langudubay maatayni oo xisbi siyaasadeed wadanka lagu dhaliyo si oo horumar lan jaro oo xuriyad lan helo qof walba shaksiyadiisa lan doorado ama lan doorado marka hooba oo macnaa barnaamijkaas habahin maybaan aragaanay caqabad oo horumarka bulshada
wasiir ku-hogeenka beeraha iyo waraabka maamul goboleedka hirshabeelle ayaa sheegay intii madaxda hay-adaha samafalka intii oo musuq maasuqeen deeqo warigana bashiir cabdulaahi cusmaan ee beledweynahan kuwarmow yaanan diri faahfaahinta warkunga wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle xildhibaan maxamed bashiir qaasim daqare oo warbaahinta kula hadlay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in baaritaan uu sameeyey maamulka hirshabeelle lagu xaqiijiyey in hay-adaha qaarkood ay musuqmaasuq ku sameeyeen deeqaha loogu talagalay dadka beeraleyda ah ee ku nool deegaanada maamulka hirshabeelle waxa uu sheegay in madaxda daha samafalka in ay musuqmaasuqaan deeqaha loogu talagalay beeralayda deegaanada maamul goboleedka hirshabeelle asigoo tilmaamay in boqolkiiba soddon oo keliya ay gaarsiiyaan waxaa wax la yaab la ah markii aad fiiriso dalka soomaaliya ama hirshabeelle hay-adaha ka shaqeeyo enjiyada dhabtii waxyaaba aada loogu loogu noco ayaan ku aragnay maxaa yeelay boqolkiiba soddon wixii ummadda loogu talagalay inay gaadhsiiyaan enjiyada boqolkiiba soddon inay ka gaadhto shacabkii ayaa caddaatay markii aad ka shaqaynayso arrin sax ah oo sidii loogu hortegi lahay qaladaadkaas iyo musuq maasuqaas waxa kaaga hor imaan kara waa garan kartaa caqabado badan balse way naga go-an tahay in ummadda wixii loogu talagalay la gaadhsiiyo si dhaba oo sharciga waxyaabaha hadda aan gacanta ku hayno combany ama ngo hadda aan shaqada ka hakinay ayaa jiro ka hor dhici maayo dacwadii maqal iyo muuqaala iyo waxyaabihii jiray hadda markii aan jirnayna dhammaan digniin ayaan soo siinay sababaha loogu hortegi karay qaababkaasi qaabab badan ayaan ku fikirnay wuxuu markay badan yihiin in la yareeyo waa markay yaryihiin la tirtira waay si loo yareeyo nidaamka iskaashitooyinku waxay ka hortegayaan musuq maasuqi maxaa yeelay hay-adda u qabanaysa beeralayda inay wax u qabato rabto waxaa goobjoog ka noqonayo bulshadii meeshaas communitiga ahay iskaashatooyinkii siday wax u qabanayaan ayagaas ayaa goobjoog ka noqonayo iyo maamulka uu ku kormeerayo si ay meesha ugu baxdo in shayga qofka loo wado waxaa dhacda in shay boqol kun haddii qof loo wado in konton dib loogu soo cesto kontonna las si waxyaabahaas loogu hortagana jid kasta ayaan u maraynaa insha allah way naga go-an waxa uu sheegay in ay la xisaabtami doonaan hay-adaha samafalka ka howlgala deegaanada maamulka hirshabeelle arrintaasi qaladaadka badan ee jira waxa waaye wada shaqayn xumo ka dhexayso aan isleeyahay ama jiri jirin inkastoo hadda aan mardhow soo kulannay faw iyo w f b waxaad moodaa dadkii naga kaalmaynayay waxqabadka howlahaas inay wax isdabamarsan yihiin ama waxsan yihiin maxaa yeelay waxaad moodaa goobihii ay hay-adahaasi doorteen iyo meelihii baahida ay ka jirtay inay wax isdabamarsan yihiin waxyaabaha aan xoogga saarayna waxaa ka mid ah wasaaradda beeraha hirshabeelle iyo waraab baahida dhabta ah ee ka jirta deegaanada hirshabeelle iyada aan garanayso wixii ay tilmaanto inay deeqbixiyaashu arrintaas ka saaxiidaan wasaaradda beerahuna ku kormayso kormeerto si dhaban loogu hortago in maalin kasto shaqo la dhiibo sanad kasto sanadkana ay soo noqoto waxaa loogu hortagi karaa isku xirnaan iyo wada shaqayn dhaba oo hay-adaha deeqda bixiya iyo wasaaradda beeraha hirshabeelle ay wadayeesha ma doonayno shacabkeenni wax loogu talagalna inay dib u dhacaan ma doonayno nin soomaaliyeed ama hirshabeelle ah howl oo watay inay sabab u noqoto inaan baabi'ino balse waxaan doonaynaa marka ugu horreysa inaan u digno marka xigo in qaladaadkaas aan yarayno marka sii xigana ay noqoto cid lagula xisaabtamo oo shaqadooda kuweyn doonaysa bashir cabdulcasmaan radio warsan bardune eedyada umahadsanta bashira ciidamo ku tirsan ahaan dalka soomaaliya iyo weliba weeraryo kagaadana manka gudoomiyaha gobolka bakola maxamed abdi tola sidiiyo sheegeen mas-uuliyiinta degmada hudura ciidamo ku tirsan ciidanka hooga dalka oo ka howlgalow deegaanada maamulka koonfur galbeed iyo weliba gadasidana mushaarlaantaha wajahday bilooyinkan ka dambeeya gudoomiyaha degmada khudura maxamed macalin ee sheegay inta ciidankaasiidiyo qalqalyo ka abuuran ammaanka gobolka dowladda soomaaliya iyo weliba yaanka baagday disa degdege waloonka gobada gobolka ciidamaduna islamarkaasaytana yaa ku dhalada korta amni daraa ra-iisul wasaare kheer ayaa weliba uso waqti dhow saamaga aaweyay sado wasiira ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa weliba geeku saamaga aaweyay sado kumid nagadanga golo wasiirada soomaaliya ahana sayid yoo hilsho kubinaanayanga wasiirada geeg ra-iisul wasaare kheyre hamaga aaweya weliba kumid aha wasiirka dastuurka saalax axmed jaamac hilkaasayti oo soo ku amooday wasiirka dastuurka soomaaliya cabdiraxmaan khooshe jibriila iyo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa weliba langmaga aaweya xildhibaan sadiiq warfa meele xildhibaanad fawsiya maxamed sheekha langmaga aawey wasiirka warfaafinta iyo khayraadka biyo magacaawowka geedka susuubay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa weliba uusoo ka wajahnayay magaalada washington ee dalka maraykanka meelasayti uso kala kulami doona madaxa ku socda hay-adda i m f iyo bangiga adduunka qaraa khasaare jeysadiya weliba uusu ku dhiyaya muqdisho qaraawan uusu hayamiinada dhulka luguduugow iyo weliba uusu ku dhiyaya wadada seedasa degmada dayniila oo mbromasa ah aqaarka lagugalowa degmada sayti iyo weliba la sheegay intuusa qobsaday baabuur meela sayti maraayi ayuu wedidan shacaba goobjoogayaal iyo weliba idaacadda warsan yoon sheegana inti baabuurkan qaraha qobsaday sumaraaye ee aqaarka isbitaalka guutaale oo sukyaala wadada jaayka ee oseedasa harunta degmada dayniile islamarkaa saytina iyo kadhaawaamen sade qof kookumada usuhaye dhakhtara ciidamo ku tirsan ahaan booliska soomaaliya yaa deeran meelasayd iyo qarahga kudhi iyo oona hiranga wadada muddo daqiiqada walow markii damba iyo reedon furanga ma jarta weli id sheegatay mas-uuliyadda qarahga sayti oo miinada isqobsaday baabuurka iyo saarnaayanga dadka shacabka ah oo waxyeelada ku dirtay weliba qarahga saytina uusoo qayb kuweeya falalka amni darada kudhayahaya magaalada muqdisho ee asamada dalka soomaaliya kacdoon ku dhan ee dilalka soomaalida ayaa ku bilaawday maraykanka hooyooyinka soomaaliyeed oo ka noola magaalada minnesota ee dalka maraykanka iyo bulshada qaybo shaashaldubon iyo weliba yo bilaabena go'doon ku dhan eh dhallinyarada soomaaliyeed ayoo iska dilaayana gudo magaalada minnesota ololagaasaydiya ku dambeeyay kureeda markii iyo habadadan dilalka iyo nisjeysdaayana dhatiyo dhallinyarada soomaaliyeed oo ka noola magaalada minnesota cabdiraxmaan mukhtaar oo ah madaxa ururka badbaadada daryaalka yaa weliba uusu sheegaya intii barnaamijkan kacdoonka usoon ka magaca daray hooyo daraadiye islamarkaa saytina kacdoonka sayti uusoeye koolo ka fadahaya inti la rooji dilalka dhallinyarada dhatiyo ee tookumada hooyooyinka soomaaliyeed oo ka nool magaalada minnesota ee dalka maraykanka yaata ka hor laku dili ariishe miilakoo kalena yaa laku dhaawaye yaa waliba iyo dhinisha iyo sheegdaya inti booliska weliyo wadana baaritaana islamarkaa saytana faa'iidadan ka jarna dilalka kudhiyo magaalada minnesota dilyaa weliba uusu kudhiyaya magaalada muqdisho iyo faahfaahin a kubahayta wararka idaacada warsan ee ku helahay taafada saybiyaano ee degmada hodan ah iyo weliba sheegahayana antimeila sayti lagadili kookumada shaqaalo soomaaliya oo soon shaqeeya iyo turkiya goobjoogayaal iyo weliba idaacada warsan yoon sheegana intifalkunhusu kudhi agaarka miilalanka sowa adag iyo ober controling ee ciidamo ku tirsan ahaan dowladda soomaaliya qofkan la diliya waliba laka magacaabi jiraya sharmarka tifow waliba dilkaasiti ku dambeeyaya askari ku tirsan ciidamada booliska oo suroogi barta kontaroolka ee qofkan la dilaya waliba usbidaya baabuurka noogalanka sawa hilo walibana baabuurka sayti hiraawalba uusu qaada jaraya shaqaalagun soomaalida ah oo uusun shaqeeyaya turkiya oosu roogi soomaaliya weli ma cadda sababta laan dilay walibana wararka qaaryo sheegahayana in askari rasaasta soo kufuri baabuurka oo sugadidii qofkan la dilay islamarkaa saytina askariga meelo ku basaday waana tanya qayb ku eta dilalka iyo jeestaayanga ciidamada ku tirsan dowladda soomaaliya kookumada golo wasiirada soomaaliya iyo dacwadda loongudbiya shalay tintiliga guda jiray kulankii golo shacabka oo natiijo la-aantaha ka dhammaaday yaa xildhibaan cabdulaahi godaah bare yaa xildhibaanada qaar ka tilmaamay intii la shaqeeyayanga al-shabaaba wasiir godaah iyo weliba silaay fawsuun eedayaya xildhibaan yuusuf xuseen axmed owsu sheegi intiisula shaqeeyowa dagaalyahanada harakada al-shabaaba aabbahaata waliba eedeynta saytiya ku jawaabaya xildhibaan yuusuf xuseen axmeda weliba uusu sheegaya xildhibaanada falkaasayti lakalakaya inti yeeta toodhaqanhume islamarkaasaytana shacabka dhinisho yo ku dheegana waranfaylahayna waana lakutaasiyayowa guddiga anshaha baarlamaanka soomaaliya ya sheegana inti loon gudbii doona islamarkaasaytana iyo oo xildhibaano dhowre langweeri doona dacwadda dhan gudbi doona xildhibaane cabdulaahi godaha bare miilo warkaasaitaysiga kooyahayo waliba idaacadda warsan ee baydhaba ciidamada jen haftara iyo waliba dhowr jihyo kugalana magaalada tarabooliya weli waliba dagaal hoogan ku socda nawaahiga ama agaarka magaalada tribolia ee dalka libiya walibana ciidamada daacadka ah usu hogaamiyahayo mu'aaradka jana khaliifa haftaray iyo qaybo kumada ha ku galeen magaalada wararka qaar ee waliba sheegahayana inti militariga haftare isoo iska magacaawe ciidamada qaranka libiya hataniyo ha galana guda magaalada labaatan shan kilomitra sidoo kale waliba wararkan taasiiti oo ka darahayana inta maleeshaadka angahoogan ee tribolia olanka sowa radda iyo dhiniyo ku bahanga waan taageeraha tiyongayanga general haftara dagaalkan yaa hiligon koo sii hoogaysadahaya walibana dhahaya hukuumadda caalamka isu aqoonsinya ee libiya iyo dagaalyahanada kale ee falaagada oo fadhisha aya bariga dalkaasaya warkii galabna ma akhyaaray kula socotaan idaacadda warsana hiliga untaninka dhonye warka waliba hasaaraya abdikarin ibraahim jakarta ana mahmuuda sinisoosiya idaacadda warsan ee baydhabo yaa kula socotaan akhyaarta oo kala dhibaataanku mahanaga inta warkun warlamada dibanku lamaanakan uu ka halka saacadii ilaha yara waliba siinku tabaane assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu asarfayla akhyaaraya